iyo fikirkooda kasoo dhiibtaan waxyaalaha iyaga rabaan inay ka hadlaan oo kale xorriyadoodii wax kasta waa inay yacnaha la shaqeeyaan idaacadaha waan ugu baaqaya midda kale wariyaasha sidoo kale ka shaqeeya saddexdan gobol iyagana waxaan leeyahay tababarkan waa kii ugu horreeyey ma aha kii ugu dambeeyeyna ma ahaan doono waxaan u malaynayaa bil kasta inaan tababar qaban doono gudaha iyo dibaddaba haddii la yidhaahdo hay-adaha samafalkana waa ka codsanay already capacity building more training more certificate haddii la yidhahdo waa heli doontiin taasna waa idiin sheegaya midda kale aan rabo inaan idin wadaago dad badan aan invitation aan u dirnay oo idaacadaha ka shaqeeya saddexdan gobol oo responsena soo siinin oo dilay naga dilay dhinacooda ka dhacday ayaa jira dadkaas marka hal su-aal baan rabaa inaan idin weydiiyo aniga certificate aan bixinaynaa hoogo refreshment iyo transportation iyo dadkii meelaha fofog ka imaadeen waa bixinaynaa sida maxamed noo sheegayba dadkaas oo hadda noo imaaday lix saaqada kadib maxaan ugu leeyihiin su-aasha idinka idin weydinaya ma shirka noo xirayaan mis waa dad training u imaaday wey aniga waxaan rabnaa justice wax la yidhahdo xafiskan wuxuu ka shaqaynaya wax la yidhahdo human right human right waa xuquuqda bani-aadanka waana si cadaalada looga shaqeeyo marka ninkii shalay joogay xaqan ugu leeya ninkii shalay daraadna la joogay xaqan ugu leeya kii had imaaday haddun ban ugu leeya marka that is an update to you marka waxaan rajaynaynaa haddii la yidhahdo kuwa hadda noo imaaday bacda lunch waxaan rabnaa certificate inay mar kale fursad kale aan siin doono haddii la yidhahdo xafiska unisom naftooda waa la sheegaraynay ilaan waxaa la yidhi adigoo qur-aan ba alif bata soo akrinin ama soo baranin baqara ma kasubin kartaa aniga ila ma aha marka already dadkan oqon ku filan oo dhinaca wacyigelinta ama doorashooyinka ha noqoto dhinaca walba ha noqoto waa qaateen idinkana waxaan rajaynaynaa sidoo kale seminaarada soo socda waa inaad ka faa'iidaystiin wixii transportation ah oo laidinku talagalay anaa idin soo qaadaya ninkaas nambarkiis waa lahayaa nambarkaaga lagugu soo tuura waxaad leeheed adigu aad ogtahay haddii aad hal maalin joogto hal maalin ba lagugu soo tuura soo ma maya hadda ku wareeji okay tmtm isku raacaan oo dan adaa saas ugu wareeji si talaafonkooda inaan cid
hasee sugnaa marka shahaadooyinka adaiyo qandii iyo madada qof magaciisa la yidna maan tubarku weriye Thank you.